waa hagaag dhegeystayaal meel walbood nagala socotaan iyo si walbao maqalka warbaahinteeda kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sannada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sannadan aad ka wada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaan sida aan la wada socono ka soo gudubnay habeenno dhowr ah iyo sidoo kale wareegyo ay soo tartameen majmuucaadka kala duwan ee alif iyo ba caawase waa mid ka mid ah habeennada uu joogtada yahay loolanka tacliin iswadaarsiga aqoon isu gudbinta iyo ku tartamida khayrka iyo culumta sharciga waxaa sannadkan tartan aqooneedka andalus bishan ramadaan ka qaybgelaya koo iyo toban majmuuco oo ka kala socday wilayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaad islaamig ah ee mudug mar kale waxaa caawa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaad islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al'andalus ee wilaayaadka dalka iyo xarumaha idaacadda alfurqaan mar kale soo dhowaada dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
haye nambarada mid ka qabsada insha allah
nambarka afraad ee barnaamijka nambarka afraad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusnay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool iyo nambarka afraad
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu majmuucada bakool sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu khayr
waxaad qabsateen lambarka afaraad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha uu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay wa qaala abulswad addu'ali amiiraani kaana saaxibaya kilaahumaa fa kullun jazaahu allaahu canii bima facal fa in kaana khayran kaana khayran jazaa'uhu wa in kaana sharan kaana sharan kamaa facal walmacnaa mustawxan min kitaabi illaahi tacaala fama alaayaatu almuqtabasu almacnaa minhaa wa qaala abulaswad addu'ali amiiraani kaana saaxibaya kilaahumaa fakullun jazaahu allaahu canii bima facal fain kaana khayran kaana khayran jazaa'uhu wain kaana sharan kaana sharan kamaa facal walmacnaa mustawxan min kitaabi illaahi tacaala fama alaayaatu almuqtabasu almacnaa minha waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tamiyaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqaddii barka way socotaa la socda insha allah
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره mar kale ku celiya
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره haddaba su-aashii ugu horreysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinina insha allahu tacala yaal ustaad aw ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey gabaygaasi abul aswad addu'ali uu leeyahay aayadda uu ka soo qaatay ee iqtibaaska uu ka sameeyey faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa ee gacanteeda ku soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمري مع شيخ أملا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاكم انظروا لنحلة تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا لأن نكسب من الريالا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haya nambarada mid ka qabsada insha allah nambarka koowaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan haya macaad majmuucada tartamayaasha banaadir ee nambarka koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga banaadir sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay kam maratan waradat kalimatu nafada wuj- wa juduuruha fi lqur'aani alkariim kam maratan waradat kalimatu nafada wa juduuruha fi lqur'aani alkariim waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
nafada waa afar jeer qur-aanka waxay ku soo aroortay afar jeer mar kale ku celiya
nafada waxay ku soo aroortay qur-aanka afar jeer ina kudataan amro nafada hata qur-aanka afar mara kusoo aroortay afar mar afar mar
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ya alustaad ow ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahayd su-aashoodii koowaad meeqa jeer ayay ku soo aroortay kelmadda nafada iyo juduurteeda amba usuusheedu qur-aanka kariimka jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waa hagaag waxaan eegi doonnaa majmuucada lixaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
فالكون شاء الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا haye nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah
نمبر كنا صهر نمبر لح ay mucad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسعة
haye waxaad qabsateen lambarka idiinsoo hore oo ah lambarka lixaad waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay qaala tacaalaa ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay-a wallaahu calaa kulli shayin qadiir ma tafsiru ibnu taymiyata lihadihi alaayati alkariima qaala tacaala ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay-a wallaahu calaa kulli shayin qadiir ma tafsiru ibnu taymiyata lihadihi alaayati alkariima waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah Tartamya- tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
هدي عن اسكو دينو جوابته حين قليسا ومن ترك عذبه الله ومن ترك الجهاد عذبه الله عذابا أليما بذل وغيره لأن هذا لأن هذا الدين لمن ذب عنه أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ayaa al-ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey aayadda qur-aanka ah ee ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiban wayastabdil qowman hayrakum ilaa aakhiri alaaya ibnu teymiya waxa uu ku fasiray aayaddaas ayaa la weydiiyey si saxa ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
فالكون شاء الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay waxaan caawa dhegeystayaasha uga cudur daaranaya tartamayaasha insha allahu tacaala inaan idiin soo gudbin karin kelimadii dhextaalka ahayd maadaama ee wakhtigu aad inoo haya insha allahu tacaala qeybaha kale ee tartanka iyo su-aalaha labaad ayaan ku laaban doonaa waxaan u soo gelin doonaa majmuucaadka qaabka ay u kala horreeyeen ugu horeen waxaan soo gelin doonaa insha allah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
فينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowna mar kale haye mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sidee noo maqashaan ducan
hayee lambarka labaad ama su-aashiina caawa ugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay udkur halaathatan min asxaabi naafic mowla cabdullaahi bni cumar udkur halaathatan min asxaabi naafic mowla cabdullaahi bni cumar waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha assalaamu calaykum wacalaykum assalam waraxmatullah barakaatu malik bin anas ajuub waguhri
mar kale ku celiya
malik bin anas ajuub bin kaysaan zuhri
marka ugu dambaysa ku celiya
malik bin anas أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في لكل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي لننطلق إلى العلا إلى العلا لنفذ من أولا من أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala al-ustaad aw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad waxaad sheegtaan baa layidhi saddex ka mid a asxaabtii naafic mawlaa cabdulaahi bni cumar saddex bay sheegeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markana majmuucada jubbada hoose ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واندونا مركز الولاية
mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga jubbada hoose sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيوان
iyo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhegaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man hum alkhamsatu aladiina qaala fiihim yaxya ibnu maciin annahum asxaabu alxadiid man hum alkhamsatu aladiina qaala fiihim yaxya ibnu maciin annahum asxaabu alxadiid waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta qadka ayay ka baxeen majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose لننطلق إلى العلا إلى العلا لنفذ من أولا من أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء لعمره مع سيحيا أملا والمرء لعمره مع سيحيا أملا تجد كيف سقتنا عسلا فنبات ونخلة أقسمتا والأعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنبات ونخلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب من أهل يدا
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha jubbada hoose guddigan kusoo dhaweynaya insha allah tacala ilusaad o ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiirow sidii aan dhegaysanaynay markii ay gaadhay wakhtigii jawaabta ayuu markaa taleefonku go-ay Si fiican.
marka waxaan hubinaynaa in ay ciladu u go-ay iyo in iyagu ka baxeen aad iyo taasaan xukun ku qaadan doonaa laakiin hadda waxaan kasoo qaadan inay soo hareer martay aad laakiin haddii aad dhacdo in cilad ay ahayd dib baan ka fiirin doonaa insha allah xukunkeeda waa hagaag markan waxaan soo gelin doonnaa majmuucada saddexaad ee ka qayb gelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug
جددوا حسن اقتداء بالأولى فمنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا فمنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ليلى aya mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada mudug sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله سيعا
iyo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay fii ayi munaasabatin dakara arasuulu sala allahu calayhi wasalama ana alansaara yuxibuuna allaciba xasba maa rawaahu lbukhaariy في أي مناسبة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يحبون اللعب حسب ما رواه البخاري وأن فيلياه إن أتقرتين أو أتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
إن شاء الله تعالى دام سجن ومناسبات عرفية يا معروف
mar kale ku celiya
مناسبات عرفية
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ustaad aw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii laba- su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu sheegay in ansaartu ay jecel yihiin ciyaarta waxaa la weydiiyey markaa munaasabada munaasabadda uu xadiiskaasi ku soo baxay jawaab sax ah ayay ka bixiyeen sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada afraad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
hay majmuucada tartamayaasha bakool iyo su-aashoodii labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ma- majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga bakool sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفير iyo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay udkur halaathatan min asxaabi zuhri udkur halaathatan min asxaabi zuhri waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
مالك بن أنس سفيان بن عيينة عقيل بن أنس
mar kale ku celiya
مالك بن أنس سفيان بن عيينة عقيل بن خالد عقيل بن خالد عقيل عقيل
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celina insha allahu tacala lusaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan saddex ka mid a asxaabtii zuhri maalik iyo cuqayl iyo sufyaan waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haya mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir iyo su-aashoodii labaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh majmuucada banaadir sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
majmuucada banaadir sidee noo maqashaan كيف عملنا؟
haye guddiga wuxuu idinka codsanayaa markii aad jawaabaysaan inaad codka sare u qaadaan waxaadna si fiican dhagaha ugu furtaan su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa su-aashuna waxay leedahay sida tan dakara alimaamu caliy bnu lmadini raximahu llah ana alisnaada yaduuru calaa sittati min altaabiciina udkur arbacatan minhum ذكر الإمام علي بن المديني رحمه الله أن الإسناد يدور على ستة من التابعين أذكر أربعة منهم وأن فيليا مجموعة بنادر إناد قراتين وهتكسو جواب علم تونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
الزهري
haye عمرو بن دينار haye
قتادة بن دعامة السدوسي haye
يحيى بن أبي كثير
mar kale ku celiya
ابن شهاب الزهري haye عمرو بن دينار haye
قتادة بن دعامة السدوسي haye
يحيى بن أبي كثير
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala ustaad ow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey imaam cali ibnulmadiini raximahullah wuxuu sheegay in isnaadku ku wareego lix ka mida taabiciinta afar ka mida sheegaa layidhi zuhri qataada iyo yaxya iyo camr ibni dinaar waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا haye mucaad majmuucada tartamayaasha hiiraan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay udkur halaathatan min almufasiriina alkadaabiina aw almatruukiin udkur halaathatan min almus- min almufasiriina alkadaabiina aw almatruukiin waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
إن شاء الله
haye محمد jawaab بن صائر haye مقاتل بن سليمان haye محمد بن عمر محمد بن عمر haye mar kale ku celiya
محمد بن صائر haye مقاتل بن سليمان haye محمد بن عمر
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigaan ku celinaa insha allahu tacala yaal ustaad ow ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan saddex ka mida mufasar- mufasiriinta kadaabiinta ah ama matruukiinta ah si sax ayay uga jawaabeen maxamed ibnu saayib iyo alke iyo muqaatil iyo maxamed binu camr sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمري مع شيحي أملا أن ينشروا معارفا أن ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكثر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب من الحيلا ضلالة أقسمتا أن تعمل ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلاء إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في عمومها بالأمس غربت دولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت زحلا تجاهلا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ومنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ومنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غربت دولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت زحلا تجاهلا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ومنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ومنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا العالي إلى العلا إلى العلا لنفي دوم أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمري مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka tartan aqooneedka ayaan ku guda jirnaa markan aan soo dhaweyn ustaad ibraahim maadaama dhankii su-aalaha ay soo dhammaadeen hay ustaad jasaak allahu khayran bashiirow intaynaan u gelin su-aalaha soo laabtay waxaa jirtay su-aashii labaad ee majmuucada jubbada hoose markii la weydiiyey khadku markaa go-ay si fiican anagii sheegnay inaan soo xaqiijinayno in cilada ay ahayd iyo inay iyagu ka baxeen aad iyo aad marka waa lala hadda waan ku laabanay waxaan soo xaqiijinay in lays- inayna maqli waayeen si fiican saa kadibna waa khadka uga baxeen saa darteed hadda su-aashii waanu bedelaynaa su-aal labaad baa la weydiin doonaa insha allahu tacaala kadib baan gelaynaa insha allah tacaala markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo aan mar kale soo dhoweyn doono assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale majmuucada jubbada hoose soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعندنا ay mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام وعبد الرحمن وسائل haye waa yahay mar kale sidee noo maqashaan عدتنا في عنا
haye waa yahay waxaan filayaa inaad si fiican noo maqlaysaan su-aasha caawa la idinku bedelay su-aashii hore idinkaga tagtay waxay leedahay sida tan fii ayi munaasabatin qara'a ibnu mascuudin calaa cuhmaana xadiida yaa macshara shabaab fii ayi munaasabatin qara'a ibnu mascuudin calaa cuhmaana xadiida yaa macshara shabaab waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
سجاس بسلون وحينا قناة محمد شوف اصبر على كما كيف قال صلى الله عليه وسلم فينا مرة بالفتية وقال كان أشد على الزواج
mar kale ku celiya
كان يشجع على الزواج
marka ugu dambeeya ku celiya أردت أن أشجعها
haddaba su-aashii ugu dambeysay ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala ustaad ow ibraahim
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا سقتنا عسلا فنبات ونخلة أقسمتا أن تعمدا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنبات ونخلة أقسمتا أن تعمدا لم يحل لنا بأن نكسب من أمر يدا
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad islamarkaana ahayd su-aal loo bedelay waxaa la weydiiyey munaasabadii ibnu mascuud uu ku akhriyey cuthmaan xadiidka yaa macshar ashabaab si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose انطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xagga su-aalaha soo noqday ayaan markan eegi doonnaa alustaad abu ibraahim ayaan mar kale soo dhoweynaya insha allah jasaaka allahu khayran ee bashiir caawa su-aalaha hal su-aal bas ay nagu soo laabatay oo ahayd wilaayada banaadir su-aasheedii koowaad taasoo ahayd meeqa jeer ayay kelmadda nafada iyo juduurteedu ay qur-aanka kusoo arooreen kulley walaalu nambar bay sheegeen afar ah bal waxaan kusoo dhaweynayaa sida saxda sheekh saylic insha allah
bismillaah Eh, walaalaha waxaa la weydiiyey imise jeer kelimatu nafada iyo juduurteeda ku soo orooray qur-aanka waxay ku jawaabeen afar sida sawaabtana waa shan Een, yanfadu hal mar oo suuratu naxli ah nafida iyo tanfadu laba mar oo suuratu lkahfi ah iyo nafidad oo hal mar suuratu luqmaan ah iyo nafaad oo marka shanaad suuratu saad ah shantaas jeer ayaa qur-aanka ku soo aroortay wabilahi towfiiq jasaaka allahu khayr kulle intaas inoogu dhan yihiin su-aalihii soo laabtay een, xalay waxaa jiray kulley buxuud aan sheegnay inayna soo gaadheen buxuudta ayaa wixii ka soo baxaa insha allahu tacaala habeen dambe iyo wixii ka dambeeya inoo noqon doonaa caawa insha allahu tacaala intaas inooga dhanta aad bay u mahadsan yihiin alustaad abu ibraahim iyo sheekh abu saciid azeylaci gebagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay haymucaad darajooyinka majmuucaadka ay caawa keensadeen aadayd umahadsantaha walaalka majmuucada shabeellaha hoose ayaa caawa barnaamijka inoo daahfurtay waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey sidoo kale majmuucada jubbada waxayna ku heleen labaatan darajo sidoo kale majmuucada jubbada hoose ayaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada mudug ayaa iyana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada bakool ayaa sidoo kale la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada banaadir ayaa sidoo kale la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayaa soo hareer martay halka su-aashii labaadna ay si saxa kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada hiiraan ma ahna majmuucada ugu dambaysa ayaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxaana si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo hal mar inoo dulma majmuucaadka shabeellaha hoose jubbada hoose mudug bakool iyo hiiraan caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucada banaadirna ay la timid toban darajo waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay wada garteen guud ahaanna barnaamijkii waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh
نقلب العلوم نقتدي بها مشاعر